magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalinjibinayeen ku dhowaad boqol arday oo dhammaystay dugsiga dhexe iyo sare ee al agram munaasabadda waxaa ka qayb galay maamulka maxadka waalidiin bahda waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale maxamed maxamuud aadan oo ku hadlaya afka maamulka macadka al agram ayaa ka warbixiyay ardayda qalinjibisay dugsiga hoose dhexe ee sare ee alakram waxaan aada ugu faraxsanahay bogaadinaynaana una hambalyeynaynaa qalinjibiyaasha maanta oo isku jiro dufcadii koowaad ee dugsiga oo ah curadkii dugsiga farxad qaasna aynoo tahay inaan maanta halkan ugu hambalyeyno soo kale waxaan dhankooda ayagan u hambalyeynaynaa oon bogaadinaynaa dufcadii shanaad ee fasalka sideedaad ee dugsiga hoose dhexe ee alakram qalinjibinta maalinta markay tahay maalin hadal ma ahan waa maalin hambalyo waa maalin bogaadin waalidiintii ardadooda soo garab galay annagoo og duruufaha maanta dalkeenna ka jira oo dhib iyo dhibaato badan ay ka mareen inay heerkan soo gaaraan waxaan leenahay waa mahadsantihiin waalidiinay juhdigii aada bixiseen maanta wuxuu dhalay xirfaddan quruxda badan in lasoo saaro ubaxan oo ah mustaqbalkii dalka maanta iyo biriba xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey maamulka macadka iyo ardayda qalinjibisay maadaama alakram uu yahay the only school that its teachers are so youth waxaan leenahay dadaalkiina aada u sii labalaaba juhdigiina waa idinkaga mahad celinayna haddaan nahay waalidiin iyo anigoo ku hadlayo magaca waalidiinta iskuulka al akram marka waxaan leenahay bulshada inteeda kale ku soo dhowaada madrasada al akram iskuol si aad u heshaan waxbarasho tayaysan ka soo burqatay maskax fresh ah so thank you for all thank you so marka waxaan leenahay aan wada shaqayno insha allahu tacaala maamul iyo macallin iyo waalid isku duubanna waxaan rajaynaa farxaddan iyo madkasii qurux badan marka waxaan leenahay bahda alakram oo isku duuban oo isku duuban waxaan leenahay sidaan iyo si kasii wanaagsan ayaan rajaynaynaa sidaan iyo meel kasii qurux badan iyo farxado kaleoo kasii wanaag badan macadka al agram ayaa door ka qaata horumarinta waxbarashada ubadka soomaaliyeed iyadoo horey ay ugu qalinjibiyeen arday badan